Marka la gaaro xilli roobaadka, inta badan waxaa ka dhasha cudurro ay ka mid yihiin shuban-biyoodka iyo duumada, waxaana inta badan ay saameyn ku yeelataa dadka ku nool dhulka baadiyaha ah kuwaas oo aan faham badan ka haysanin halista cudurka shuban-biyoodka ah iyo sidoo kale waxyaabaha keena oo ay ugu horreyso nadaafad darrada. Isbitaalka gobolka Baaya ayaa waxaa la seexiyey tiro badan oo boqolaal qof oo caruur u badan, kuwaas oo ay soo ridatay cudurro ay ka mid yihiin shuban-biyoodka oo si weyn markaasi saameyn ugu yeeshay dadka ku nool baadiyaha gobolka Baay, kuwaas oo badan kood hadda ku jira isbitaalka gobolka Baay. Maamulaha isbitaalka guud ee gobolka Baay ayaa ka warbixiyey dadka lasoo seexiyey isbitaalka iyo sidoo kale halista markaasi uu cudurkan ku hayo dadka reer miyiga ah.
yani xaaladda oo cayaalka shubanbiyoodka mise cayaalka xanuunsan isbitaalka la sheenahay Een, ah, cayaalka hadda goobtan inkada damboyti eh, mayba la sheenahay cayaal badan oo yani shubanbiyood qabaan Eh, marka eh, qaarsho mayba aan muuqdaana yani iyadoo eed aan foog baxsan mayba aan la jarte nafaqa dara marka isbuucyadii inkada dambooy een, ah, bali haddii aan wax ku bilaawna bili abril iyo een, march march haduuna daban fiirina Eh, march oo kale mayba qaabilnay qaybta ee shubanbiyoodka eh cayaalka eh, siyeetan iyo todoba bukaan siyeetan iyo todoba bukaan oo yacni een, shuban cabashadii wata Eh, zaid fuuqbax iyo lakooyayaan Een, ah, marka mayba weheliyaasee qaarsho nafaqa dara iyo aan weheliyaas Eh, mayba saas oo kale eedan badanaaye yacni een, isbuucyadaas iyo bili lamaad dhamaadse iyo eh, laha ku bilaabo ini oo cayaalka nafaqa darada naftarsho eedan badanayaan qaabilaadiyo tirada iyo ku kooyayaan marka abril oo hadda isbuucan inka horey una kuku jarnana eh, naftarshe mayar weli waayo eh, tir oo labaati lama bukaan eh yaa already qaabilni Een, labaati lama bukaan isbuuc inka hore yani seven days gudaantiyo ini labaati lama bukaan shuban biyood eh marka eh, laakiin safiritiga oo eh, meel yaraayo isa iyo ka kooyayaan mise zaidka mise halisnimada iyo ka kooya Een, qaarsho mayba iyana dhexdhexaad qaarsho iyo doron marka iyadana lan la tacaali Ee, yani mayba saas oo kale aan soo biyaanaya wacyigelin oo een, hooyooyinka la jara yani is- oo nadaafada guriga ee, khaasatan biyo la dhamo oo kale ini oo ee, haadaan biyo oo nadiif ah marka maadaama yo badi eel arooradaayaan marka may siyaanay aquatab oo een, ah, safetyga mise badbaadada biyo la dhamo kaweelow yani mid oo nadiif ah waana safe ee badbaado leh kaweelow marka eh, wacyigelin badan aan baahayeen dabcan Eh, marka een, hooyooyinkaasi iyo mid la raacisa qoysaska oo dhan mayba kala dardaarmaanay ini oo